wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamuud cabdiraxmaan beene beene ayaa sheegay in muqdisho uu ka furmaayo shir looga hadlayo qorshaha isbedelka qaran shirkan oo furi doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa qoto dheer waxaa looga hadli doonaa arrimaha dhaqaalaha adeegyada bulshada iyo arrimo kale oo dalka muhiim u ah wasiir beene beene ayaa xusay in aan aqoon-yahano mas-uuliyiin dowladeed iyo marti sharaf kale shirkaasi ka qeyb geli doonaan ay muddo asbuucna laga furi doono arrimaha ahmiyadana lagu gorafeyn doono qaranka sida waxbarashada amniga horumarinta dhaqaalaha iyo yareynta saboolnimada